بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى صوتنا في سورة آل عمران وأنا حالي درس جنو في شوق آيات قضية الضباطنات أو إن شاء الله تعالى آيات آيات في التسجيل يتضباط الرقم كيد وجهي يدرس جايين درس يكبل هذا إنه qaal allahu jala wacala ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi isagoo inooga warramayo nimankii yuhuudda ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la aasiray ee rasuulka xilligiisii markaa joogay dad markaa dawaasida markaa waay kuwa noocyada ka mida ee munxarifiinta ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi wa ina minhum waxaa ka mid a markaa alkitaabkii nimankii yuhuudda la odhan jiray khaasatan lafariiqan koox ayaa ka mida yalwuuna ku laabaayo alsinatahum carabadooda bilkitaabi kitaabkii ku laabaayo litacsabuuhu si a u moodaan hu-oo waxa ay laabeen ama taxriifkii ay la yimaadeena min alkitaabi kitaabkii inuu ka mid yahay sida u moodaan wamaa huwa kana mid maaha min alkitaabi ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisii maaha taxriifkaa ay la yimaadeen wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa shaygan iyo xukunkan aanu keenay min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka yimid wamaa huwa waxaa taxriifkoodaasina muu ahaanin min cindi illaahi ilaahay agtiisa mid ka yimi ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi ilaahayna ay ka odhanayaan alkadiba been walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin waxan inuu been yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa aanu ka iman nimankii markaa yuhuudda ahaa ee yuhuudda odhan jiray waxyaalaha ay ku caanbixeen waxaa ka mid ahaa aayaadka sida ku sugan markaa tawraad ku sugan iyo ilaahay subxaanahu watacaala axkaamta uu kaga warramay iyo waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ama uu ku xarimay ama uu ku waajibiyey inay leexiyaan oo ay duwaan oo tilaawadeeda ay duwaan ama tashkiilkeeda ay duwaan ama tilaawadeeda ay markaa bedeli jireen ama waxay bedeli jireen markaa tafsiirkeeda iyo istimbaadkeeda ayay bedeli jireen ina ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeya waxaa ka mida nimankaa yuhuudda idhaahdo waxaa ka mida qolo carabadooda ku leexinaayo carabadooda duwaayo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisiina ku duwaayo si waxa ay duweyne la yimaadeen a u moodaan ilaahay kitaabkiisii inuu yahay kaasina kitaabka alle ma aha ilaahayna subxaanahu watacaala waxay ka odhanayaan wax ilaahay subxaanahu watacaala markaa been ah oo waxay odhanayaan kitaabkan ilaahay xaggiisa ayuu ka yimid kamana iman ilaahay bay ku beer abuuranayaan ba ilaahay subxaanahu watacaala ule iyagoo ogma waxyaalaha kadifaya been abuuradkaa iyo taxriifkaa iyo waxaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka iman inay yidhaahdaan xaggiisuu ka yimi waxaa ugu wacnaa wixii la odhan jiray marka alaqraadu maadiya dhaqaaladoon ama dhaqaala raadin dhaqaalahaasi markaa qalqalqraada maadiga waxay noqon kartaa in dhaqaale ay tahay waxay noqon kartaa suncad iyo moo inay dadka dhexdiisa ay ka doonayeen manaasib iyo markaa inay jegooyin ahal wanaagsan ay ka helaan umuuraha noocaasa ayaa waxay kallifayeen inay waxaan oo baatila ay ku dhacaan marka oo baatilkii maxaa ka mida ilaahay kitaabkiisii inta lasoo qaado in la taxriifiyo istimbaadkii oo waxaan markaa xukun aan laga soo ka dhalanaynin meeshai aan ku jirin la yidhaahdo waa ku jira ama tilaawadiiba la leexiyo oo tilaawadii markaa tilaawo aan markaa aan jirin la akriyo oo dabeedna ilaahay subxaanahu watacaala loo dusbeeyo caamidii iyo dadkii aan waxba garanayna loo moojiyo waxaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa inuu ka yimi isaga oo aan ka iman arrintaasina haddii ahlukitaabka ilaahay subxaanahu watacaala markaa saa inooga warramay nabigeenii maxamed ahana calayhi salaatu wasalaam inaydi latattabicuna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin waxaa markaa ummaddanna waxaa ka mid a mashaayiku dalaal kuwa markaa baadida ku baaqa ee wax ilaahay subxaanahu watacaala u xarimay dadka ugu yeedha inay markaa iyaguna ay taxriifiyaano aayaadka tilaawadooda ama istibaadkooda iyo axkaamtooda ay leexiyaan qofka muuminkiina inu iska ilaaliyo ayaa markaa waajib ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuui waina minhum waxaa ka mida nimankii yuhuud la odhan jiray la fariiqan qole ayaa ka mida yalwuuna ku taxriifinaayo taxriifinaayo duwaayo alsinatahum carabadooda ayay duwayaan marka waxaa la duwayaana waa maxay bilkitaabi ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa xilliga ay ku sugan yihiin ama ay ka warramayaan ayay carabadooda duwayaan oo carabkii baa lagu leexinaya kitaabkii litacsabuuhu si loo ay u moodaan markaa oo ay uga dhigaan marka min min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay wamaa huwa manuu ahaanin min alkitaabi ilaahay subxaanahu watacaala kutubtiisa mid ka mid a ama xukunkan ay keeneen ilaahay subxaanahu watacaala axkaamu sharciyeeyey ma aha ويقولون وحنا يورنا أن هو كان كان استنبار كيبني من عند الله إلهي حد يسوء كيميو إلهي سبحانه وتعالى يستقع يا شيء أنا حرم إن حرم أما واجبي إلهي وحري وما هو من أهان كان من عند الله إلهي حد يسمي كي من ماءها ويقولون وحنا يورنا على الله إلهي أي كورنا ين ألك الكذب الدين بيسورنا ين والحال هم يعلمون يبيهين إن إلهي سبحانه وتعالى يكون بين أبورتين ويكون إلهي لو أبورتين lamid ma aha been markaa lagu abuurtay markaa cid makhluuqa been laga samaystay sidoo kale beenka nabigeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam laga samaystaan lamid maaha marka axad bashara ka mida beenta lagu samaystay markaa lamid maaha sidaa daraaddeed qofka muuminka waxaa waajib ku ah markuu odhanayo ilaahay baa shaygaa xarimay ama ilaahay baa waajibiyey ama ilaahay baa ina amray ama ilaahay baa inaga reebay ama shaygani shareecada ayuu ka mid yahay ama ka mid ma aha inuu markaa uu cuskanayo aayaad iyo axaadiid oo markaa uu istidlaalkiisa iyo daliilkuba ay saxiix yihiin waxaa dhici karta inuu qof soo qaato daliil saxiixa oo ama aayadda ama xadiisa laakiin istidlaalkii qaarkuu deliishado khalad uu yahay oo taxriif uu ku jiro sida masalan ay u deliishadaan qolooyinka markaa ahlu mawliidku ay u deliishadaan markaa lam nashrax laka sadrak wawadacna canka wisrak maxaayadda marka warafacna laka dikra halkaa warafacna laka dikraka ay ugu daliishadaan markaa mawliidka ama aayaad kale ay ugu daliishadaan mawliidka ama waxyaala bidaco markaa la halmaalo waxaa markaa mudan inuu qofku iska ogaado oo waxaa dhici kara daliilku inuu saxiix noqdo laakiin istidlaalka iyo qaabka wax loo daliishada aanu sax ahayn ilaahi subxaanahu wataala wuxuhi maa kaana libasharin an yuutiyahu allahu alkitaaba walxukma maa kaana markaa uma habboona libasharin bashar an yu'tiyahu allahu ilaahay inuu siiyo alkitaaba kitaabuu ku soo dejiyo والحكم هي حكم إلهي سبحانه وتعالى المسيء هي ونبوة نبي النمو ثم يقول دلمه كل أهل الناس ذلكي كونوا أهال عبادة أبوهم الله أنك إيه أهال من دون الله الله سكري ولكن لا تنسى كونوا أي ولكن لا تنسى يقوله تعالى يا كافي كونوا أهال ربانيين كوا ربانيين أهل نغضة بما كنتم تعلمون الكتاب أي بسبب كونكم aashaa aad tihiin markaa ku noqda tucallimuuna alkitaaba kuwa markaa dadkii baraayo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii iyo wabimaa kuntum wixii aa ahaydeen markaa tadrusuuna kuwa daraaseeye walaa yaamurukum nebigaasi idinm idin amri maayo ama basharkaasi idin amri maayo an tattakhiduu ka yeesha almalaa'ikata malaa'igtii iyo wanabiyiina nebiyiintii ka dhigta arbaaban ilaahiy sidaana markaa idin amri maayo ayaamurukum iyo idin farayaa bikufri gaalnimo bacda ida antum xilli aa ahaydeen muslimuuna kuwa hogaansanoo dariiqii xaqa ahaa qaaday culimmadu waxay leeyihin aayaddan sababu nasuulkeedu wuxuu ahaa niman reer najaraana oo kiristaana ayaa rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasaa rasuulku markuu waaniye xaqi iyo tawxiidka u bandhigay ayaa mid iyaga ka midoo markaa baajari ahaa ayaa wuxuu ku yidhi maxamedow ma waxaad doonaysa inaynu kuu caabudno sida loo caabudo markaa kiristaanku siday ciise u caabudeen oo wuxuu ka dhigayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisanu rasuulku uu ku hadlaya inuu ka dhigan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la caabudo oo nebiga cibaadada isaga in la caabudo uu ku baaqaayo dhinaca kale wuxuu ka dhigayaa ciise cibaadadiisana cibaado xaqa inay tahay ninkaa baajariga sidaasuu ku yihi marka deedna ilaahay subxaanahu watacaala isagoo labadaba radiyaay bimacnaa inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu sidan lahayn nebi ciisena markaa sidaas aanu odhan ayaa ilaahay subxaanahu wataala aayaadkanu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wataala wuxu uhi markaa qof bashara uma habboona ilaahay subxaanahu wataala intuu siiyey markaa alkitaab diinta ilaahay uu siiyey waxyi markaa maktuuba iyo markaa xukun oo xukunkana wuxuu noqonayaa bay culimmadu leeyihiin bimacnaa waa xikmadiyo asraartii shareecada ilaahay subxaanahu watacaala inuu baro ama xukuna bimacna alfiqhiya bimacnaa qof ilaahay subxaanahu wataala inuu kusoo dejiyo waxyi oo kitaabkii allah oo kitaabkaana markaa uu fahmo iyo nubuwo markaa risaalo in markaa rasuul laga dhigo dana dadka uu ku idhaahdo addoomma ii ahaan ilaahay subxaanahu wataala sugr sidaasi si banaan nebi ambiyada ilaahay ka midina uu yidhi ma haba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyi laakiin wuxuu odhanayaa nebigaas waxaa noqotaa rabbaaniyiin noqda markaa kuwa rabbaaniyiin oo rabbaani waa maxay kuwa markaa ummadda tarbiyeeya ورباني علماء وحلي رباني وشمع رباني ونسبة إلى ربي إلهي سبحانه وتعالى أي مركا قفك المركا لو نسبي waa maxay ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisii ayuu markaa uu ku sugan yahay cilmigiisii ayaa markaa badan sidoo kale yurabbi naas dadka ayuu markaa u tarbiyadeynayaa sidii ilaahay subxaanahu watacaala weli markaa haloo tarbiyadeeyo oo waxaynu ognahay had iyo jeer ilaahay subxaanahu watacaala waxa markaa qadarkiisa kownigii uu ku dareeray ilaahay subxaanahu wataala marka wax markaa tarbadin tarbiyanaya ama uu korinaayo wuxuu kasta ku tarbiyadeeya sibaar umuuri qabla sibaariha umuuraha markaa yar yarkooda ku tarbiyadeeya intaan kuwa waaweyn la gaadin sidaa daraaddeed ba saxaabada qaar ka mida ridwaanulahi tacaala calayhim waxay yidhahdeen rabbaaniyiin macnaheedu ama rabbaani macnihiisu waxa uu yahay alladii yurabbi nnaasa bisigaari lcilmi qofka dadka ku tarbiyadanaya markaa aqoonta markaa teeda yaryar qabla sibaariha intaan cilmiga kiisa waaweyn la gaadhin ku tarbiyadaynayo ilaahay subxaanahu watacaala markuu makhluuqaadkiisa uu korinaayo tarbiyadaynaayo waynu aragnaa ilmu isagoo yar buu dhashaa dana dhaqdhaqaaqa ayuu badiyaa wuu isrogaa wuu isrogayaabaa la yidhaahdaa waxa weeye haddana waa fadhi bartaa gurguuradkii wuu istaagayaa waxa weeye yar buu tallaabsanayaa bimacnaa waa maxay umuurihii yaryaraa uu ku tarbiyoobaya ilaahay subxaanahu watacaala uu ku korinayaa qabla kibaarihi ku waaweynaainkaan la gaadho oo waxay de ilmu markaa taw ma yidhaahdo xagga cuntadii ayaa markaa lamida markuu cunaayo ilmii markaa wuxuu cunaya markaa cunta fudud buu qaadanaya ilaa hadhowta uu gaaray markaa cuntada cunto culus markaa inuu qaato sidoo kale waxaa lamid a idraagi wuxuu qofku haleelaayo ama uu fahmaayo ilmu markuu yar yahay wax yar buu haleelaa idraagiisi fahamkiisi baa sodca kor u socda ilaa uu markaa dhamaystirmo markaa qawi uu gaaro marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay ambiyada ilaahay waxa markaa ay ku leedahay dadka addoomo noo noqda kuma yidhaahdaan ee waxay ku yidhaahdaan waa ardadow rabbaaniyiin noqd bimacnaa rabbaaniyiin waa maxay waxaa noqotaa fuqahaa xukamaa xulamaa marka manaa kuwa markaa fuqaho shareecadii aqoon u leh xigmad badan dulqaad badan oo kuwaasina waa kuwe waa aladiina yurabbuuna annaasa waa kuwa dadka ku tarbiyadeeyo sigaar alcilmi cilmiga kiisa yaryar qabla kibaari intaan lagu gaadin marka cilmiga kiisa waaweyn cilmiga kiisa waaweyn muxuu noqonayaa de shay qofkii aanu fahmin waxaad qiyaasi karta iminka markuu qof inoo yimaado aynu doonayna diinta inaynu barno waxaynu ka bilaabayna markaa alufkii ama markaa seetadii markaa sidaa loogu bilaabo haddana loo wadaya suwarkii gaagaabnaa haddii markiiba albaqaro dabada loo qabto de qofki fahmi maayo garan maayo waxaa lamid a axkaamta lafteedu waxaynu bilaabaynaa tahaaradu tawxiidkii baa loo dhigaya saasaa markaa loo wadaya ilaa qofku markaa aqoontiisu markaa mutakaamil ay noqonayso haddii laakiin qofkii loo soo qabto markaa shakwa alcilm cilmigii markaa kii culamada raasikiinta ay ka hadli jireen loo soo qabto meelxaasaa lagaaga bilaabaya waxaa lagaaga bilaabaya masalada nooca iyo noocaas oo laga yaabo culimada ajilada in badan oo kamidiba inaanay markaa raasikiin aanay ku noqon waxa qofkaasi de waxba intifaaina markaa guul gaari maayo marka waxay aayaddan aada u khusaysa dadka ducaadda ah ee ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku baaqaayo iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo shareecada ilaahay in ummadii looga bilaabo markaa masaaishii markaa maanaa hoose hosta looga soo bilaabo oo kor loo wado oo qofkii aan laga rajaynin inuu bayna cajiyatin waduxa ahaa uu ku noqdo ka saxaabati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ama uu ku noqdo fuqahadii waaweyneed waxay taxamuleen ee ay ka hadleen masalo kastoo faqiir ka hadle addoonta ad addoonta inuu ka hadlo dee qofkii waxaad noqonaysa qof markaa anaa waxba tarbiyadayn waxaa kale aad noqonaysa qof markaa dayacnana markaa khayba ay ku dhacday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeya waxay ambiyadaasi ay lahaayeen ama ay odhanayeen waxaa noqotaan markaa rabbaaniyiin noqod kuwo markaa dadkii markaa tarbiyadeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku tarbiyadeeyo oo rabbaani culimmadu waxay leeyiin waa qofkay ku kulantay waxa u kulmay alcilm iyo alcamal iyo adacwatu ila allah saddexda arrimood ana rabbaani macnaheedu waa qof aqoon shareecale ثانيا يعمل بعلمه ثالثا يدعو إلى الله وبدأ ترباني بما كنتم تعلمون الكتاب أي بسبب كونكم أعشاء مركا آتيين صداكم وقدعنا ربانيين وحكم نقطان وإن ربانيين أن نقطان آتينا إياه ده محوية إلهي سبحانه وتعالى كتاب في سبع إيابك برعيسة sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana waa akriyaysaanoo waa diraasaynaysaan maadaama si labadaas sida aad usufaysantiin dartii diintii aad baraysaan waa tarbiyada diintiina aad akriyaysaan oo tilaawadeedii iyo markaa axkaamteedii aad ku akriyaysaan waxaa noqotaan ba ilaahay subxaanahu watacala le rabbaaniyiin maanaa dad ummadii tarbiyadeeye ummadii markaa fadciye ilaahay subxaanahu watacaala ina fari maayo maanaa dadka ilaahay idinsoo basharka ilaahay idinsoo diray nebiga ilaahay uu dooro idin fari maayo ka dhigta malaa'igta iyo nebiyiinta arbaab ka dhigta marka ilaahay wuxu leha yaamurukum iyo idin faraya bilkufri gaalnimo bacdaydaanku muslimuun intaa islaam iyo dad hoose noqoteen kabacdi waayo dee dadka oo loogu yeedho malaa'igta caabuda ama ambiyada caabuda waa kufr iyo gaalnimo ilaahay subxaanahu wataala wuxu uhi walaa yaamurukum an tattakiduu lmalaa'ikata wanabiyiina arbaab sidaa idin fari maayo waayo dee saasi waa gaalnimo oo ilahay wuxu leha yaamurukum bilkufri gaalidaydaanku muslimuun markaas waa meelaha culimmadu ay ka qaataan nawaabada islaamka marka laga warramaayo inay nawaabida islaamka ay ka mid tahay man daca annaasa ilaa cibaadati nafsihi qofka dadka ugu baaqa in isaga la caabudo ama cid kaleba la caabudo haddii isagu isugu baaqo aniga i caabuda oo aniga markaa icaabudo aniguna icaabudo hadday sujuud noqoto hadday rukuuc noqoto hadday cibaado kala noqotaba cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala u lahaa aniga isiiy qofka idhahda waa gaaloobay diinta waa ka baxay sidoo kale qofka cid kale yidhaahda ha la caabudo dadka ugu baaqaana shiikhada la la caabudo ama sheika ha la caabudo qofka yidhaahdaana isna diintii waa ka baxaya waa gaaloobaya waxaa kaloo markaa gaaloobaya dee kii caabudayna kii markaa loo yeedhay lai kaale aniga icaabud kii yidhi waa yahe waa ku caabudaya wax waa kufriya diintii waa ka baxay way waa in gaalnimo agu yar ilaahay subxaanahu wataala diintiisa lagaga baxay marka haddii malaa'igtii oo la caabudo lagu kufriyo diintii lagaga baxay nebiyadii ilaahay soo diray oo la caabuday lagu kufriyaayo cid ka sokaysana haddii la caabudo de waa lagu kufriyaya iyadana kudigad waa min baabi awlaa ilaahay subxaanahu wataala sidaasuu leeyay ilahay wuxuu maa kana libasharin bashar markaa uma habboona oo markaa qof bashara marka arrinkiisa ma aha an yuutiyahu llahu ilaahay inuu qofkaa siiyo alkitaaba kitaab uu waxyoodo walxukma xukunna ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo oo shareecadii markaas qofkaasi uu fahmo wanubuwata nebinimona ilaahay uu siiyo ilaahay subxaanahu watacaala risaalo intuu siiyo uu soo diro qofka intaasi ay ku kulantay uma yaquula dabeedna uu ku yidhaahda linnaasi dadkii kunuu ahaada cibaadan addoomo li aniga ii ahaada min duuni illahi ilaahay subxaanahu watacaala sokada aniga addoomo ii noqdo aniga marka i caabuda markaa basharkii intaa la siiyey umaha uma markaa cuntato uma banaanaba ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi de bimacnaa makluuq kale iyo bashar kalena uma banaano markaa inu isbaayidaa walaakin kunu walaakin yaqulu wuxuu odhanayaa bu markaa ilaahay subxaanahu watala wuxuu odhanayaa kunuu waxaa noqotaan dadkii ow rabbaaniyiina kuwa markaa rabbaaniyiina noqda marka oo rabbaaniyiin waa maxay kuwa markaa ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisii markaa ku toobsan oo markaa culimo ah alcaamiliina bima calimuu wixii ay barteen markaa ku camal falaaya addaacuuna ila llah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana ku daaqaayo bisa bimaa kuntum bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba ay bisababi kawnikum ahaanshaha markaa aad tihiin tucallimuuna alkitaaba ay tucallimuuna annaasa kuwa markaa dadkii baraayo alkitaaba diintii marka mana rabbaaniin waxa aad ku noqotaan maadaama ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii dadka aad baraysaan rabbaaniyiin noqdo dadka markaa tarbiyadeey wabima kuntum bisababi kawnikum iyo ahaanshaha markaa aatiin markaa daraaddeed tadrusuuna kuwa wax akriyaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii markaa akriyaayo maadaama sifaadka noocaasa aa leedihiin oo dadki ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii aad baraysaan oo kitaabkii aad baraysaan waa ka talabaada idinkuna aad wax akriyaysaan oo diintii aad akriyaysaan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahy rabbaaniyiin markaa noqod oo xaaladdiinu markaa sidaa ha noqoto kuwa dadkii tarbiyadeeyo oo ku tarbiyadeeya markaa sigaar alcilmi qabla kibaarihi cilmiga markaa hoosta ka soo bilaabo sidaa ugu wada marka ikhwaani fillah waanaynu aragna culimada waaweyn ajilada ahoo waxay qoraan markaa kitaab xagga khaasna fiqiga oo kale waxaad arkaysaa risaalad yar oo la qoray oo kooban oo si yar sheekhu uga hadlay laga yaabo kitaab alwudu inuu kaga hadlay markaa mubaab lwudu uu kaga hadlay markaa wax yar ilaa shan sadar afar sadar waxaad arkaysaa sheekaasi kitaabkaa ka roon buu qoraya haddana midkii kasii weyn haddana sidaa muxuu markaa muraadka sheekuu yahay maanaa qof waliba ka u munaasabka ah inuu markaa akristo sidaa daraaddeed bu qofki ku aflaxayaayo uu noqonaya markaa qof aflaxay marka uu helo caali markaa rabbaaniyahoo ku tarbiyadeeya markaa sigaar alcilmi qabla kibaari oo de qofku waysada la baro waysada qofku aada barto iyo tusaale ahaan qofkii adoo bara tabdiica ama tagsiirka waa tidhahdo qofkaasi markuu waxaa ku dhaco oo waxaa kuu kufriyaya waxaan ku kufriyi maayo waxa culus oo markaa u baahan markaa inuu qofku markaa muddo kabacdi u fahmaya tagsiirkii waxa qofka marka goormaa la tagsiirinaya goormuu diinta ka baxaya goormaanu ka baxaynin maxaa loo dhigaa marka la tagsiirinaayo waxa weeye qofka ilaa soo shaldheeya soo jeero oo shareecada intuu baabul wudu kasoo baab kitaabu dahaara intuu kasoo bilo kor uu soo socdo isoo gaari maayo haddaad marka halkaa uga bilowdo waxaad noqonaysaa qof khilaafay dariiqii marka ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisu ay ahayd ee qofka markaa uu usu usu daranayo umana jeedo marka qofka in lo- loga waramo la yidhahdo waxaasi waa gaalnimo iska ilaali waxaasi waa gaalnimo iska ilaali kufriyaad loo tilmaamo waxyaala gaalnimaa nawaacidul islaamki waxyaala keensana in looga warramo taa uma jeedan laakiin markuu qofkii inuu isagu qaato markaa guud iyo qalin oo dadkii markaa uu tafsiiriyo yidhaha kaasi waa gaal kaasina gaal maaha ama kaasi waa mubtadic kaasina mubtadic ma aha waxa waa meel markaa qofku uu ku gaarayo markaa da- wuxuu gaaraya markaa markuu masaafo dheer ama masaafo weyn oo markaa shareecadii kamid a marka uu dhex socdo markaa u barto laakiin wuxuuba markay soo geli karo arusbeetada loo bilaabay de gelinka dambe qalinkii buugga u qaadan maayo oo ummadii markaa la dhex geli maayo oo saxaabadu saas noqon mayso ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaa yaamurukum idin walaa yaamurakum idinna amri maayo an tattakiduu ka yeesha almalaa'ikata malaa'igtiiyo wanabiyiina nebiyadii arbaaban rabbiya ka dhig ayaamurukum iyo idin faraya bilkufri gaalnimo bacdaydantum inkii ahaydeen ka bacdi muslimuuna kuwa islaama masaasuu idin farayaaba ilaahay subxaanahu watacaala maya idin fari maayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu warkur nabi allah waxaad xustaa wad waid akhada allaahu mitaaqa nabiyiina ay warkur xusid waqti akhada allah ilaahay uu qaaday markaa mitaaqa nabiyiina nebiyiintii markaa nebiyadii alle uu ballan ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qaado lama aataytukum ay mahma aataytukum markastoo aan idin siiyo min kitaabin kitaab iyo waxikmatin xikma uma jaakum dabeedna u idin yimaado rasuulu rasuulu idin yimaado rasuulkaoo musadiqun rumaynaayo limaa macakum wixii aa haysteen latuminunna bihi rumaysaan rasuulkaasow latansurunahu u hiiliseen qaala ilaahay wuxuu ihi arartum arrintaa ma qirteen oo markaa ma markaa ma qirteen ma sugteen aw aahadtum calaa daalikum arrintiina ma ku qaadateen markaa isri ay cahdii ballantayda ma ku qaadateen sida qaalo ambiyadii ilaahay waxay dhaheen aqrarnaa ictirafnaa arrintaa waa ictiraafnay waanaanu markaa qaadanay qaala ilaahay wuxu uhi fashadu markhaati ka ahaada nafihiinna iyo kuwaa diinta gaadhsiiseenba mara ka ahaada waana macakum anna maciina ayaan ahay min ashaahidiina kuwa markaa maragga ah ayaan ahay ba ilaahay subxaanahu watacaala uu faman tawallaa cidda jeesata bacda daalika intaa ka bacdi fawlaaya kuwaasi hum alfaasiquuna iyagun baa faasiqiin ah oo xaqigiaas maray afagayra diin illaahi ma ilaahay diintiisa waxaan ahaynba yabuguuna raadinayaan waxaal lahu ilaahay aslama ay u hoggaansamo man fi samaawaati samaawaadka waxa joogiya walardi dhulka wixii joogayba ay u hoggaansamaan tawcan ay daayiciina xaalaa yihiin kuwa marka ilaahay adeecsan wakaran xaalaa yihiin markaa kuwa markaa qasab ilaahay ugu hoggaansamay wailayhi ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisana yurjacuuna loo celinayaaba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahy ilaahay akan wuxuu inooga warramayaa nebi kastoo ilaahay uu soo diro in ilaahay ballan uu kaga qaadaayey maada ilaahay subxaanahu wataala inu ballan kaga qaadaya adoo markaa kitaabkaagan haysta oo markaa nolosha ku baaqiya hadduu nebi soo baxo nebigaa waad rumaynaysaa waad u hiilinaysaa marka nebi kastoo adduunka ka soo baxa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ballan kaga qaadaayo hadduu isaga oo nool nebi uu soo baxo nebigaasoo markaa rumaysan waxaanu markaa nebigii hore kusii dul sugnaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leeya rumayseen oo rumayseen oo weliba u hiiliseen ba ilaahay subxaanahu watacaala marka waa ballan ilahay nebi kasta markaa uu soo diro ballanihii laga qaadayo waxaa ka mid a marka nebigeeni maxamed ahaa laga reebay calayhi salaatu wasalaam oo isaga khaatimalambiyaa ayuu ahaa nebi kasta waxaa laga qaadaya hadduu nebigu ay soo gaaraan oo nebi markaa nolosha uu kusoo gaaro inuu markaa rumaynaayo una hiilinaayo hadduu isagu dhintana ummaddiisa inuu sidaas gaadsiiye marka ummaddii markaa nebi nuux oo kale nebi nuux ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu amray in ambiyada ka dambaysa isagoo nool hadduu nebi soo baxo inuu nebigaa rumeeyo una hiiliyo sidoo kale ummaddiisana inuu sidaa u sheego wakadalika ibraahim kadalika muusa wakadalika ciisa saasay ahaayeen marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuui markaa arrintaa markaa ma qirteen oo ma sugteen oo arrinta noocaasa markaa ballantayda iyo ahdigayga ma ku qaadateen dadna waxay dhahdeen ha ilaahayow ilaahay subxaanahu wataala wuxuu markhaati ahaada oo maxay markhaati ka ahaada nafihiina iyo iyo asbaacdiina iyo ansaartiina mara ku ahaada ana arrintaa markhaati baan ka ahay ba ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu intaa kabaali cidda jeesatay xaqa ka jeesatay intii xaqaasi uu soo gaariyo xujajka araadi kuwaasan baa faasiqiina ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy ilaahay dabeedna wuxuu siiye ciddii markaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa markaa diin aan ahayn markaa dalabka ah inay tahay markaa de cid aan xaq ku taagnayno dariiq ardasheexa oo baatil ah cid maraysa markaas inay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waid akhada allaahu ay wadkur waxaad xustaa id wakti akhada allah ilaahay uu qaaday miisaaba nebiyiina ilaahay nebiyadiisa nebiyadiisa ilaahay ballan uu ka qaaday ballan adag uu ka qaaday lamaa aataytukum lamaa aataytukum ay mahmaa aataytukum markastoon idin siiyo min kitaabin kitaab iyo wa xikmatin xikmad markaan idin siiyo diin iyo markaa xikmado markaa ah markaa shareecadii ayaa iska saaran kitaabkii iyo xikmado fahamkiisha asraaru shariica uma jaaءakum dabeedna uu idin yimaado rasuulu rasuul rasuulkaasoo musadiqun rumaynaaya limaa macakum waxaa hayseen latuminuuna bihi rumaysan oo rumaysan rasuulkaas awala tansuruunahuna hiilisan marka wixii ballanta lagaga qaaday waxa ay ahayd rasuulkaasi marka uu idiin yimaado latuminunna bihi rumaysan oo rumaysan rasuulkaas oo u hiiliseen ba ilaahay subxaanahu watacaala wuu qaala ilaahay wuxu uhi aqrartu maqirkan arrinka oo akadtum calaa dalikum kiina maku qaadateen isra ee caadi ballantayda maku qaadateen qaaluu waxay idhahdeen aqrarnaa waa qirna ilaahay oo arrintaa markaa waa sugnay bimacnaa waanaanu qaadanay qaala ilaahay wuxu uhi fashhaduu haddana waxaasi ka ahaada waxa aa qaadeen sidaa u qaadeen bimacnaa inaa u fulinaysaan dee idinkaa markaa sidaa qare arrintaa marag ka ahaada waana macakum min ashaahidiin ilaahay wuxu uhi faman tawallaa cidda jeedsata bacda daalika intaa kabacdi intii xujajkaasi ay u yimaadeen ee xaqaasi uu soo gaaray kabacdi cidda jeedsataa faulaa'ika kuwaasunba hum lfaasiquuna faasiqiina waxaa la yidhahdaa xasru sifati cala almawsuuf sifadii oo lagu xasriyo lagu ururiyey markaa qofkii la sifaynaya fisqigii waxaa lagu ururiyey cidda jeedsata oo ilahay wuxuu ciddaa jeedsatunbaa faasiqiina waxaad moodeen inay faasiqiin kaleba aanay jirin ilahay wuxu dhaha fagayra diin illaahi ma ilaahay diintiisa waxaan ahayn bay yabquuna raadinayaan waxaa lahu ilaahay aslama ugu hogaansama man fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan ba ilaahay u hogaansama iyo walardi dhulka waxa ku sugan tawcan iyagoo ilaahay subxaanahu watacaala adeecaya oo bimacnaa aan khilaafaynin ayay ilaahay subxaanahu watacaala u hogaansamaan wakarhan iyo xaala ay yihiin kuwa markaa qasban waxsay u qasban yihiin qofku qugoorma ayuu qasab ku hogaansamaa culimmadu waxay leeyihin waxaad markaa qasab ay ku hogaansamaan xilliga markaa danta ay hor ugu sheegte shidda ay markaa ay ku dhacday dhibaata ay qabsato ilaahi subxaanahu wataala wuxu faidaa rakibu fi lfulk dacaw llaha mukhlisiina lahu diina mukhlisiina lahu diin ilaahi subxaanahu wataala wuxu markii doonyaha ay fuulaan ee dabaylo iyo markaa dhibaata ay ku kacdo ee nafahooda ay u baqdaan ayay dacaw llaha mukhlisiina lahu diin markaas aan hona mukrahiinihin dad la qasbay xilliga oo marka iyagoo qasban ilaahi subxaanahu watacaala marka u hogaansamay culamada qaarkoodna waxay leeyiin maya ee waa yowma alqiyaama qiyaama markay cadaabkii ilaahay subxaanahu watacaala ay arkaan ayaa waxay noqonayaan kuwo ilaahay subxaanahu watacaala u hogaansama oo ilaahay subxaanahu watacaala isu dhiiba ayay noqonayaan wailaahi ilaahay xaggiisana markaa kul yurjacuuna markaa loo celinayaayo ilaahay subxaanahu watacaala markaa gargaar iyo islaamba ilaahay subxaanahu wataala xaggiisa markaa loo celinayo u laabanaya ilaahay wuxuu yqul nabi allah waxaa tidhaahdaa aamanaa waxaanu rumaynay bilaahi ilaahay baanu rumaynay iyo wamaa wixii unsila lagu soo dejiyey calaynaa annaga iyo wamaa unsila wixii lagu soo dejiyey calaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabiyullaahi isxaaq iyo wa yacquuba nabiyullaahi yacquub iyo walasbaaqi asbaaq wixii lagu soo dejiyo waxyiga asbaaqna waa awlaadi yacquub iyo wamaa uutiya wixii la siiyey muusa nabiyullaahi muuse iyo wa ciisa nabiyullaahi ciise wixii la siiyey iyo wanebiyuuna ambiyadii oo dhan wixii la siiyey ayaanu rumaynay waxaasoo min rabbihim xaggi alle ka yimi laa ufariqu kala saari mayno bayna axadin qof minhum marka ambiyadaa ka mida saari mayno oo gaar u saari mayno wanaxnu anaguna lahu ilaahay ayaanu muslimuuna kuwo u hogaansan aanu nahay waman yabtagii qofka raadiye kayra alislaami islaam waxaan ahayn qofka raadiye diina min jihadi diin u raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wahuwa fi laakhirati aakhira markay noqotana wahuwa isaguna fi laakhirati aakhiro min alkhaasiriin ay min alhaalikiina kuwa halaagsamay ayuu ka mid yahay oo ku halaagsamay ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa kulila cadaabka jahanamo marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaasa inoo noogu sheegay dadkii muuminiinta ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku hadan ugu tilmaamaya ama ugu sheegaya hadal ay ku waajahayaan kuwii gaalada ahaa ee kafarada aha ilaahay iyagu ambiyadii diinta ay kala saareen qaybna rumeeyey qaybna markaa beeniyey qayb yidhi markaa quruwi ku sameeyey ilaahay kadib oo yidhi ilaahay sakadib aanu caabudayna qaybna markaa dagaalo la galay oo inay dilaan markaa doonay qaybna inay beeniyaan marka kuwii noocaa ahaa ee ambiyadii ilaahay sidaa u kala saara saaray qaar yidhaahdaan ilaahiyay ahayn ama ibnullah ayay ahaayeen qaar yidhaahdaan marka ay la dagaalamana dagaal ay la galaan ay isku dayaan inay laayaan ama ay laayeenba iyo qaar ay beeniyeen kuwii noocaa ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uteena amraya inaynay u sheegno kuwaa gaalada ah innagu inaynu rumaysana ambiyada ilaahay oo dhan oo aynaan midna gaal gaal aynaan u saarayno aynaan odhanayn kaa markaa ma rumaynayno sidoo kale nebigii markaynu rumaynayno waxaa kaloo nebiga la socda wixii nebigaa lagu soo dejiyey waxyi ahaan waynu rumaynayna markaa iyada taasana markaa islaam toosan ilaahay subxaanahu wataala wuxu uhi ciddii islaamka qofka markaa waman yabtagi hayra alislaami diina qofka raadiya islaamka iyo markaa toosnida waxaan ahayn markaa ka raadiya diin ahaan u raadiya ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali maayo oo iska laga yeeli maayo aakrana wuxuu noqonaya ku halaagsamay oo markaa khasaaray oo qaaday markaa fii sabiili lhaalikiin kuwii rogmali jidfogiyahoodii qaaday markaa qofkii muminka de xaaladiisu waa inta ambiyada ilaahi subxaanahu wataala inagu waa rumaysana wixii rabbi uu kusoo dejiyena waynu rumaysanay si waxaynu kaga duwannahay oo nabigeeni maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam uu kaga duwan yahay markaa ambiyadii kale waxa uu kaga duwan yahay markaa laba arrimood nabigeeni maxamed ahaa waynu raacaynaa waynu ku dayanaynaa sharcigii lagu soo dejiyena waynu ku dhaqmaynaa marka laakiin ambiyadii kale dee iyagii markaa ku dayan mayno oo sharcigoodii markaa waa mansuuq sidoo kale markaa iyagina markaa maanaa iyagina ku dayna sharcigoodiina midaynu markaa raacayna maaha oo sharcigoodu waa sharci mansuuq ah oo sharcigii rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey ayaa markaa nasakhay ilaahay subxaanahu watacaala wuxu uhi qul nabi allah waxaad tidhaahdaa aamanaa waxaanu rumaynay billaahi alle ayaanu rumaynay iyo wamaa ruxii baanu rumaynay unsila calaynaana lagu soo dejiyey ee qur-aanka ahaa wamaa unsila calaa ibraahiima iyo nebi ibraahim wixii lagu soo dejiyey suxufa ibraahiim ahaa waismaaciila nebi ismaaciil iyo waisxaaq iyo wayacquuba iyo wixii lagu soo dejiyey ambiyada iyo walasbaaqi asbaaqi wixii lagu soo dejiyey asbaaqaasi waa maxay waa awlaadu yacquub iyo wamaa uutiye wixii la siiyey muusa nabiyullaahi muuse wa ciisa nebi ciisiye wanabiyuuna ambiyadii ilaahay marka min rabbihim xagga ilaahay laga siiyey oo ambiyada waxa la siiyey dee waxyi markaa shaydaan iyo markaa meelo kale kaga yimi ma ahae waa waxyi ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimi ilaahay wuxu uhi laa nufariqu waxaa tidhahdaa laa nufariqu bayna axadin markaa kala saari mayna marka mid ambi mid kamida markaa minhum ambiyadii kamida sooci mayno oo markaa gaar u saari mayno odhan mayna kaama rumaynayno sidaa odhan mayno marka wanaxnu anaguna lahu ilaahay ayaanu muslimuuna u hogaansamayno markaanu sidaanu samaynayno waa istislaam iyo inqiyaad ilaahay subxaanahu watacaala aan u hogaansamayno ee hawada iyada iyo waxaanu anagu jecelnahay arrinka yimi maaha ilaahay wuxuui waman yabtagi qofka baari doona ee raadiye hayra alislaami islaamka waxaan ahayn qofka u raadiye diinan mijaahdi diin qofka u raadiye falan yuqbala minhu qofkaa laga aqbali maayo wahuwa fi laakhirati aakhira min alkhaasiriin ay min alhaalikiin ayuu noqonaya ku halaagsamay marka qofka muminka iimaankiisu markaa ansixi maayo qofnaba ilaa ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadiisa oo dhan uu rumeeyo waayo waxaa ku jira marka arkaanta iimaanka aliimaanu billahi wamalaa'ikati wakutubihi warusuli sidoo kale rususha oo dhan inuu rumeeyo sidoo kale markaa diinta xaqa ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo waa diinta islaamka diinihii ka soo haray marka waa diimo baatil ah ilaahayna subxaanahu watacaala loogu dhowaan maayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuui kayfa yahdi llaahu qowman ilaahay siduu qole u hanuuninaya kafaruu gaalowday bacda iimaanihim iimaankooda dabadii oo washahiduu qale ana rasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay oo wajaa'ahum lbayinaatu rasuulkaasi bayinaadna uula yimid wallaahu alla laa yahdi ma hanuuniyo alqooma qolo qoladaasoo aldaalimiin adaalimiin ah oo xagka ilaahay subxaanahu watacaala u dhigay ka baxay ilaahay hanuunin maayo ulaaya kuwa jazaahum abaalmarintoodu waxay tahay ana calayhim ana calayhim dushooda inay noqoto lacnat allahi ilaahay nacdasiisu inay noqoto iyo walmalaa'ikati malaa'igta nacdasooda iyo wannaasi dadkii ajmaciina xaalaa yihiin kuwa dhan khaalidiina xaalaa yihiin kuwa ku waaraya fiihaa nacdasha laa yukafafu canhum lagamana takfiifinaayo alcadaabu cadaab walaa hum yundaruuna loomana taadinaayo marka ay aakhiro u dhaadhacaan lama odhanayo bal maalmo cadaabka haka joogaan la odhan maayo ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika kufrigaa intay ku dhaceen ka bacdi toobad keenay ee wa aslaxuu wanaajiyey bimacnaa maa afsaduu waxay qarrigeenna wanaajiyey fa in allaha ilaahay gafuurun waa ku dembi dhaaf badan oo raxiimun naxariis badan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi ilaahay subxaanahu wataala halkan wuxuu inooga warramaya nimankii ahlu kitaabka ahaa xilligay muuminiinta markaa iyagoo ahaayo markaa kitaabkoodii markaa haystay oo kitaabkooda markaa waxaa ku sugan rumaysnaa rasuulkeeni maxamedaha calayhi salaatu wasalaam ka marakacayo intii rasuulku aanu imanin ka marakacayo rasuulka rasuulnimadiisu inay xaq tahay deedna rasuulkii uu yimi isagoo weliba rasuulkii bayinaad wata marka markii hore kitaabkaba ku dhow sugnaayeen kitaabka waa rumaysnaayeen rasuulka markaas soo bixi doonana xaq inuu yahay way rumaysnaayeen deedna markuu rasuulku yimi calayhi salaatu wasalaam weliba rasuul iska socda maahay waa rasuul bayinaad wata marka uu yimi ayay kafar waa gaaloobay imaankoodii kabacda ayay gaaloobeen diintii markaas ay ka baxeen ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leeyahy kuwa sidaa siduu ilaahay subxaanahu watacaala u hanuuniya maana istifaamkan wala istibcaad bay culimmadu waa fogaysa oo hidaayadana waxaa la yidhaahda marka inuu qofku markaa uu ka baxo baadida uu ka soo baxo hanuunka uu soo galo hanuunka uu soo galo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay halkan bimacnaa kuwaasi kuwa hanuun helaayo ma aha waayo qofku intuu xaqii markaa uu rumaysna xaqu u idhaaray oo xaqu u muuqday hadduu gaaloobo diintii uu markaa uu ka ka baxo hidaayadiisu inuu soo hanuunaa waxay ka durugsan tahay qofaan maalinba soo hanuunin marka oo diinta islaamka aan soo gelin sidaa daraaddeed ba ilaahay subxaanahu wataala wuxuu amray markaa qofka rasuulkiisa maxamed ah calayhi salaatu wasalaam carabkiisa wuxuu ku amray in qofka markaa ridoobee diinta ka baxa in la dilo nebigu wuxuu man bedela diinahu faqtuluhu qofka diintiisa bedela ilagu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wataala markaa wuxuu leey siduu ilaahay subxaanahu wataala dadka noocaasa u hanuuninaya dadna rabbi wuxuu inoo sheegay abaalkooda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kuwaa dushooda waxa abuu ilaahay uu yihi kuwaas waxay abaalmarintoodu ay tahay inay dushooda ilaahay ilaahay nacdashiisu dushooda ay noqoto iyo malaa'igta iyo dadka oo dhan nacdashooda marka nacdashaasu ay ku waacayaan marka oo nacdashu waa maxay waa naxariis la-aan in ilaahay naxariistiisii laga fogeeyo naxariista ilaahay oo laga fogeeyana qofka ku waayo waa qof gaalo diintii ka baxay marka qof ridoobay cadaabka ilaahayna subxaanahu wataala ilahay wuxuu laga taksiisin maayo loomana kaadinaaye ilaahay subxaanahu wataala markay god galaanba ilahay ciqaabtiisa ay la kulmayaan inay toobad keenaan iyagu waxaa sameeyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii nebinimadiisa marka ay qirsanaayeen kabacdi dafiray xujajkii markay u yimaadeen iyo baraahiintii markaa kabacdi gaaloobay ayaa haddana ilaa markaa abwaabta toobaddu waa u furanta oo ilaahi subxaanahu wataala wuxu ladiina taabuu min bacdi dalika waaslax fa ina allaha gafuuru raxiim toobaddana qofku hadduu markaa wax meermeeriyo oo baatil badan adduunkan uu ka ta'asiiliyo toobadda shuruudeeda waxaa kamid a baatilkii inuu markaa uu kala daadiyo oo baatilkii uu tilmaamo waxaas inuu baatil ahaa ama ha zuulo baatilkaasi ama yaanu zuulini wanu tilmaamaa uu yidhahda waxaasaan xilligaa ku sugnaan jiray baatil buu ahaa sidaasay markaa arrintu ay ahay waynu caynkaa yidhaahda ilaahay subxaanahu wataala wuxuhi kayfa yahdi illaahu ilaahay siduu u hanuuninayaa qooman qolo kafaruu gaalowday bacda iimaanihim iimaankoodii ka bacdi oo washahiduu qirayna markaa ana arasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay manaa waxay intay waxay gaaloobeen iimaankoodii ka bacdi وشهد وشهادتهم هي شهادة ذيك بعد ذي قالوا بين أي قرسنين أن الرسول حق الرسول كل حق يهما إيمان ذيك بعد ذي قالوا بين هي وشهادتهم وبعد شهادتهم اللي قالوا بين وحوين إيمان أنت هيين كبعد يا رسولك عليه الصلاة والسلام رسول ما ليش أنت قرسنين كبعد ذي قالوا بين ما ورسول الله رسول ما قرسنين ده كان رسول الصابحين maalintu waa kee rasuulku inuu ka soo baxay marka carab uu ka soo baxay reer banu israa'iil uu noqon waayey meeshii doonayay inuu noqdo noqon noqon ay noqon doonayeen inuu noqdo uu noqon waayey ayay markaa rasuulku ku kufriyeen calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu yihi kayfa yahdi illaahu qowman ilaahay siduu qolo u hanuuniya qolada oo kafaruu gaalowday bacda iimaanihim iimaankoodii kabacdi gaalowday washahiduu ana arasuula xaqun ay washahaadatum ay wabacda shahaadatum shahaadadoodii kabacdina markaa gaaloobay ay qireen ana arasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay وجاءهم رسولكنا أوليهم وجاءهم أي نتم مركا يجا يسوق على البينات تشوين على عدنا يسوق علينا رسولك رسول مدي سمركا تصيع عدينا والله إله إلا يهدي مهنوني القوم قل مهنوني قل دواب ظالمين الظالمين وحتى إله سبحانه وتعالى أود قيد عقيا كتلعب إلهي وحي الله هو جزاهم ظالمين سود وحيتها ana calayhim dushooda inay tahay markaa lacnat allah ilaahay nacdashiisu inay dushooda ay tahay marka iyo walmalaaikati malaa'igta markaa nacdashooda iyo wannaasi ajmaciina dadka oo dhan marka wannaasi dadka ajmaciina xaalayihim kuwa dhan marka khaalidiina xaalayihim kuwa ku waaraya fiihaa nacdasha oo laa yukaafa canhum aan laga takfiisinaynin alcadaabu cadaabkana aan laga takfiisinaynin walaa hum yundaruuna aan loo kaadinayn baa ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi waxaa halkaa ikhwaan istilaa laga qaataa waxyaalaha laga qaato ka mid a had iyo jeer cuquubadu waxay la ziyaadaa mar kastoo markaa xujada iyo bayinada ay qofka ku siiyeen
oo tusaalehaan qofku markuu arrintani marka ay ugu caddahay uu hayo markaa ka wuduuxi shamsi fi raabicati nahaar qorax duhur joogtoo kale arrintan xujajkeedu ay ugu caddahay oo uu khilaafaa way ka duwan tahay markii qofkii xujajku aanay ku badnayn xujajku markaanay ku badnayn sidaa daraaddeed ba qofka caalimka ah ee shareecada garanaya marka uu xaqa markaa uu gees maro iyo qof caamo xaq i gees maray oo labaduba shaygan taxriimkiisa garanaayo way kala duwan yihin markaas way kala dembi badayn wayo kan markaa xujajkii baraahinta ayaa kan ku badan kanna waxa weeye waxaa qof caamo way ku yar yihiin ilaahayna subxaanahu watacaala sidaa daraaddeed ba qolada ilaahay subxaanahu watacaala cuquubadii ugu badiyey oo ilahay u yihi markaa dushooda nacdal ayaa ku dhacaysa nacdashaasu ilahay xaggiisa kaga imanaysa uu nacdalaayo malaayiigta dadka oo dhan ay ku waarayeen weliba nacdashaasi cadaabka alla aan laga takfiifinayn aan loola kaadinayno markaa maalma aan laga joojinayn markay galaana loo takfiifin maayo marka horena la odhan maayo maalmaha ka hatiyo markaa bal bil iyo laba bilood iyo u kaadiya la odhan maayo abwaabu tawbana waa u furanta hadday toobad keena qofku dembi kastuu ku dhaco hadduu toobad keenaayo ablaanla dambade toobaddu way furayn fircoon oo markaa dadka ku waanin jiray ana rabbukum ulacla ku waanin jiray markaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yihi markaa idhabaa ilaa fircawna inahu daqaa faqulaa lahu qawla layina lacalahu yadakara oo yaksha marka fircawn baa leeda xaqa ugu yeer ugu dhistaa ku waan marka abwaabta albaabada markaa toobaddu way furan tahay xilli markaa laba jeer waxaan ahayn ilaa qoraxda marka halkaa ay ka soo baxdo galbeed iyo intaanay markaa naftu soo gaarin markaa dhuunta oo halkaan guriga aanay isugu iman qofku dembi kastuu sameeyo dad kastuu laayo kufri kastuu la yimaado jariimo kastuu ku dhaco albaabada toobadu ma xidhna marka labadaa jeer ayaa labada toobadu ay xidhmayaan marka ilahay wuxuu yidhi aladiina taabuu kuwii toobad keenay uu mooyaane min bacdi daalika intaa kabaadi maana xumaanta intay sameeyeen kabaadi kuwii toobad keenay mooyaane wadamaana iyagu ciqaabkaa la kulmi maaya ee wa aslaxuu wax wanaajiyey maana aslaxuu maa afsadu waxay qarideen markaa wanaajiyey fa in allaha ilaahay gafuurun waa ku dembi dhaaf badan oo raxiimun naxariis badan ilaahay wuxu uhi in aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankoodii ka bacdi gaaloobay uma zaaduu dabeedna kororhsaday kufran gaalnimo kororhsaday lan tuqbala la aqbali maayo tawbatum tawbadooda la aqbali maayo wa ulaaika kuwaasi hum udaalluuna kuwa allaabi weeyaan ba ilaahay subxaanahu watacaala uu in aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun gaalo ay yihiin falan yuqbala min axadi midkood laga aqbali maayo minu lardi dhulka mugdooda haba min jihati dahaba walow iftadaa bihi ha iskuba furtee ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkoo aliimun kulul wamaa lahum manuu ahaanin kuwa min naasiriina wax markaa hiiliyayaalina umay ahaan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ilaahay subxaanahu wataala wuxu uhi kuwii gaaloobay iimaankooda gabadi intay muuminiin ahaayeen oo istiqaamo ay lahaayeen kabacdi ayay gaaloobeen oo diintii ay ka baxeen uma zaadu kufran dabeedna kufri ayay siyaadsadeen oo kufrigan ay siyaadsadeen waa maxay bimacanaa waxay culimmadu leeyihin kufrigan ay siyaadsadeen waxa uu yahay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam ayay beeniyeen markay beeniyeenna haddana waxay sii siyaadsadeen kufriga dagaal ay nabigii la galeen calayhi salaatu wasalaam iyo inay la dagaalamaan ama markii hore markaa kuwa waayba waxay gaaloobeen markaa iimaankoodii ka bacdiyo ee ciisa ibnullah ayay yidhahdeen ama cuseyr ibnullah ayay yidhaahdeen markii nebi maxamed uu yimina kufri bay siyaadsadeen oo rasuulkii maxamed ahaana waa beeniyeen ilaahay subxaanahu watala wuxuu lan tuqbala tawbatum ilaahay toobadooda kuwa aqbali maayo waxaan iminku ayna markaa aayaddan aayaad fara badan oo markaa daahirka aayadda marka aynu eegno markaa ka hor imanaya waxaa kamid ah aayadda iminka soo marayna ila aladiina taawuu min bacdi dalika waaslaxuu fain allaha gafuuru raxiim waxaa kamid ah qawluhu tacaala ya cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim aayaadkaas waxay noogu baaqaya ama ay noo tilmaamaya qofku dembi kastuu galo hadduu toobad keeno in ilaahay subxaanahu watacaala toobadiisa la aqbalaayo halkana ilaahay subxaanahu wataala wuxuu lan tuqbala tawbatuhum saa culimadu waxay ku qaydaan halkan ama ay ku xambaaraan markaa muطlaqan qaydka markaa ku soo arooray suuratu markaa nisaa ku soo arooray ilaahay subxaanahu wataala walaysa tawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa xadara axaduhum lmowtu xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii kuntu lآan waa maxay waa atawba cinda algarba towbadan ilaahay subxaanahu wataala wada towbadooda la aqbali maayo waa toobadda ay toobadkeedaan toobad keenayaan cinda algarqara ama cinda mucaayanati halaag markii halaag iyo rusbu hurmadkii ay arkaan ilaahay subxaanahu watacaala markaa toobadooda ma aqbalaayo waxaanay markaa la mida ayadda ilaahay subxaanahu wataala falamaa ra'w baasana qaaluu aamana billahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لذلك سبحانه وتعالى وحي نور شيء مركا هلاك الله عارك هلاك قفوا عاركم معينة هلاك نوف إيمان عايز أو مركا وهلاك سما يمرك الشركاء توبت كانوا يعني توبتي كسبار مقبولة في الله سبحانه وتعالى أنا أقبلك مركا واما حلا تقبل توبتهم توبتهم الله أقبل ما يوا توبتي وتوبت أي توبت كينيان مركا عند معاينة هلاك أما أي توبت كينيان محل مركا نفسه أي كسيب حيث ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi kuwaasi waa kuwa hallaabay oo baadi ah dariiqii dalaalka ayay qaadeen kuwii gaaloobay markaa gaalnimo ku dhintay aakhire markaa hadduu is idhaahdo isku fura dhulka muggi oo dahaba ilaahay subxaanahu wataala wuxuu laga aqbali maayo oo laga yeeli maayo oo maanta maxaa u furan qofkii muuminka ahaa ama qofkii markaa bini aadamkaa waxaa u furan wax dhulka muggi oo dahaba inaad hesho ka fudud oo waa maxay wa atawbatu ila allahi ila allahi warujuucu ilayh إلهي إن أبو فبكان بحق ربي أظن قسما إلهي وقل إن الذين كوي كفروا قالوا بعد إيمانهم إيمان كوي كبعد ثم ازدادوا دبت سياسية كفرا قالوا لن تقبل لما أقبل آياته وبسم تبدوا لما أقبل معي وأولئك قوى سنبهم ضالون قوى هلاوي إن الذين كوي كفروا قالوا وما قلت وهم كفار يقول قاعة أقول فل فلن يقبل لك أقبل معي من أحدهم الكود ملء الأرض يقول مجي لك أقبل معي ذهب من شادي ذهب ولو سدى بها يسوى فرتمر إلهي سبحانه وتعالى وحي أولئك قوة لهم وحوى هذا عذاب عذاب هو هذا عذاب كأسوء أليم كلهم وما لهم ونوس من من ناصرين وحهيلينا هل ما ينبغي إلهي سبحانه وتعالى أولي مرك أدون في المؤمن كأها مرك دم بكبعه وإن الله سبحانه وتعالى وتوبت كان إن شاء الله دعايا قصص لنا قوات الدعايا وكذا من دوننا توبض أيام كاشرود ديدنا القام في بينه بالله توفيق الله أعلم